وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi kitaabu nikaax suna limuxtaajin mutiiqin lilwhab nikaaxu bikrin daati diinin wanasab wajaaza lilxuri bian yajmaca bayn arbacati wاlcabdi bayna zawjatayn wainamaa yankixu xurun daata riq muslimaة khawfa الzinaa walam yuطiq sadaaqa xuraة waxarin masa من رجل لامرأة لا عرس أو أمة ونظرا حتى إلى فرج ولكن كرهه قد نقل والمحرم انظر وإماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت ومن يريد منها النكاح نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا وجاز للشاهد أو من عامل نظر وجه أو يداوي العللا أو يشتريها قدر حاجة النظر وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر ولا يصح العقد إلا بولي وشاهدين الشرط إسلام جلي inahaas ba waxaynu ka gaarno cashirkeenu ku saabsanaan doonaa oo caawa ka bilaabanaya kitaabu nikaax waxaynu horey usoo sheegnay taqsiimka fuqahadeena shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim jamiican waxay u qaybiyaan afar qaybood iyo qayb yar oo tawaabica rubuca koowaad waxaa layaha rubucu lcibaadaat rubuc alcibaadaatna waa gaayadii ugu weyneed ee qofka bini aadamka loo abuuray oo ah isaga iyo rabbigii subxaanahu wa tacaala xiriirka iyo calaaqadiiyo xuquuqda ka dhaxaysa iyo sidii uu gudan lahaa cibaadada rabbi si saxiixa uuu gudan lahaa wey markii rabbi taa la soo dhammeeyo xaqii rabbi kugu lahaa saaad u gudan lahayd waxa u labeeya qofka bini aadamka ah isaga ka shaksi xayaat ahaana laga yaabo inuu u arkay inugu muhiimsan yahay waa noloshiisii iyo shaqadii iyo risiqii iyo calooshu waxay geli lahaayoo cuntiyo cabitaan wey waxaa laga soo hadlay baabulmucaamalaat xalaasheedii iyo xaaraamteedii duruqda sharcigu ogolaaday in lagu shaqaysto oo risiqii iyo maalkii iyo dhaqaalo lagu raadiyo goorta uu dhargo calooshuna buuxsanto marka bini aadamka waxaa u xiga baahi labaad oo taa ku xigta oo uu doonaya inuu shahwadiisii guto ninku inta uu qofku inta uu baahan yahay inta badan ee waxba aanu haynin wax badan oo culays iyo dhibihii shahwadu kuma keento oo sharcigaaba wuxuu dawo ka dhigay qofkii shahwadu culays ku keento inuu isgaajeeyo nabigu alay slam waa kilahaa waman lam yastatic facalayhi bisawmi fainahu lahu wiijaab sooma ku dadaala qofkii wuxuu ku guursadaan haynin soomkuna de markii aada badiseed in badan gaajooto in badan caloosha aada u marato cunti iyo cabbitaankii aada ka soontahay waxay keenaysaa culayskii iyo kulaylkii iyo istaritaankii shahwada baaba-aya waxay noqon fainahu lahu wiijaabun qof la dhufaanoo xiniyihii laga saaray oo kaleetaad noqon waayo wixii taqdiyeyn lahaa dareemayaasha nafaqayn lahaa ee dareenka dhalin lahaa baan la hayninba saa darteed buu qofku mar ka horeysa wuxuu ka murgaa oo ka walwalaa cuntadii iyo cabbitaankii iyo jirka noloshiisii markuu xoogay yar xoog yeesho buu marka dambe dareenkii iyo waxdayda iyo dhawareejinta bilaabaa haddaba shahwadii waa shay abiici oo dadka ilaahay ku abuuray haddaan loo samaynin dariiq saxoo lagu gutana dadku mar walba inay gutaan bay u baahan yihiin wa min hunaa bay munaasabaddu waxay noqotay markii noloshii iyo noloshii adduunka saad u raadin lahayd ee kale la soo dhammeeyo saad caloosha u buuxin lahayd eed u shaqaysan lahayd xalaal iyo xaaraanna lagu soo baro in shahwatulfarji lagu lagu ilaaliyo iyadana ariiqeeda lagu baro oo minunabay munaasabada saddexaad oo weli ixtiyaajaadkii jasadka iyo jirkaa lagu jiraa tii hore ixtiyaajaatu ruuxi bay ahayd ta labaadna waxay ahayd xaajaadkii bini aadamka jirkoodu u baahnaa tii nambar kowga ahayd oo caloosha ahayd tii saddexaadii waa masalada ugu culus ee saddexaad ee soo marto xaajadii shahwadee u baahnaa wey intaa markii laga tage la dhammeeyo bade baa nin falaalxumo sameeyey oo farabaxay oo falaalxumo intuu sameeyey wax wax sameeyey dhib sameeyey oo maal iyo dhiig iyo naf iyo cerdi ku xadgudbay baabulcuquubaat intay xalaashaa la soo sheegay anfici weyday baa sidii idab loogu yeeri lahaa waa nin leediyo u baahane baa kitaabuljinaayaat iyo tawaabicdiisa looga hadli doonaa hadda caawa waxaynu joognaa kitaabu nikaax nikaaxu waa guurka siduu u dhexmari lahaa dadka haddaba nikaaxu dhowr mas'alou ka hadlaayo si kala hadda loo dhigo waa xeerka qoyska ee shariicada islaamka weye laga bilaabo xiriirka guurka ka horeeya ee labada qof ay isu xilanayaan labada qof xiriirka wada hadal iyo isw wax isweydiinee dhex maraya intaan guurka la gaadhin iyo qofku qoyska gabadha laga doonaya sida loola xidhidayo baa laga hadlaa waxaa labaada laga hadlaa markii reer la noqdee la xidhiido labadan xuquuqda iyo waajibaadka ka dhaxeeya iyo xeerka guriga lagu maamulayo iyo maamulka guriga ku jira nooca uu yahay waxaa laga hadlaa haddana reerku labadan markay isguursadaan xuquuqdii waxaa ka mid a nafaqaadka iyo intaa marka la dhaafo waxaa laga hadlaa iyadana reerkii miruu dhalay ilmo iyo ubad baa soo kordhay nafaqadoodii nuujintoodii xanaanadoodii xuquuqdii ku saabsanayd baa laga hadlaa intaasi waa reerkii sano iyo wanaag socodkiisii hadday laysmaan dhaafo laysna mari waayo noloshiina labadii qof ay adkaatay inay qaybsadaan sababo kala duwan ba ha yeelatee iyadana reerkaas si loo kala fududayn lahaa oo iyadana talaaq iyo fasaq ah labadii qof oo noloshii ay wadaagayeen wadaagi waayey sidii loo kala diri lahaa ee loo kala fududayn lahaa iyo fududayntaa waxaa ka dhalanaya baabulcidda iyo wixii lamida baa iyadana laga laga hadlaa kala tagaasi mar xagga ninkuu ka yimaadaa dhibku nafaqu waaye meeluu aaday baa la garan waaye mar xagga haweentuu ka yimaadaa qaababka kala duwan ee loo xalinayo ma baabu alaaqba ma baabulfasiba ma baabullicaamba intaa iyadana baabkaasa lagaga hadlaa waa qoyskii siduu u dhismi lahaa siduu u wada joogi lahaa iyo siduu u wada dhaqmi lahaa si u kala dhaqaaqi lahaa hadday ka fursan weydo intaba waa baabka qoyska looga hadlayaayoo kitaabu nikaax bay ka bilaaban saa darteed mualifku wuxuu ka bilaabay xukmu nikaax sunna waxaa loo sunneeyey limuxtaajin qofkii u baahnaa nikaaxa iyo guurka ee mutiiqinna awooda liluhabi mas-uuliyaadkii kharash iyo nafaqo awooda waxaa sunnaha nikaaxu bikrin gabadh uguba inuu guursado daati diinin diinna u saaxiiba iyo dabeecad ku dar iyo wa nasabin qoys loogu xisho leh halkan laba mas'aluu kaga hadlay ama saddexaan iraaho xukm masalada koowaad xukmu nikaaxi muxuu yahay asalku mar wuu waajibi karaa lisabab mar waa la mamnuuci karaa lisabab laakiin haddii asbaab iyo wax la xiriira aanay jirin guurka lidaatihi muxuu yahay xukunkiisu sunno wey waajibna maaha oo qofkii ka taga uu dambaabayo ilaa xaalaad gaara maahane iska mubaaxna ma aha ajirna aan lahayn sawaabna aan lahayn lidaatihi ma aha waa sunno sunankii nabiga laga dhaxlaya calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a nusuus badan oo ku sugan baabkani nabigana ala slam wuxuu yhi xadidkii bukhaari muslim waliya ibni mascuud yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj wuxuu yidhi dhallinyaroy ninkiidan ka mid ee reer dhaqi kara ha guursado maxaa sababta fa inahu agadu lilbasari wa axsanu lilfarji agadu lilbasari indhahaaga warwareegaya ee qofka dumaree meel mariya gabadhii kuweydaaragtada daba ordaya ee meelaha dariiqyada iyo jidadka lagaa marila'yahay markaa waad ka nabadgeli diintaadana waa ku nabadgeli dadkana fasaadka waad ka nabadgeli wa axsanu lilfarji farjigaadu inuu xaraam ku dhacana tana ilaalin og lilfaraji maaha rada waa in la reebaa lilfarji farjiga u xaraam dadka bini aadamkana nabigu ala sl waa kasoo inuu yihi akaru maa yudkilu nnaasa naara dadka waxa u badanee naar geliya alfamu walfarju labadaa wey afkaaga oodan xukumin xaaraan cun iyo xaaraan ku hadal iyo farjiga oodan xaaraan ka xukumin labadaasa inta ugu badan dadku naar u galaan walidaalika guurka shareecadu waxay ka dhigtay nisfu diini ninkii guursada diintiisii nuskeed waa hayaa nuskii kale ha ku dadaalo labadii albaabay ugu badnaayee naar lagu geli jiray mid baa badbaaday xadiidkalu nabig ala slam wuxuu ku lahaa laba yaa ii ballanqaada inuu ilaaliyo oon janno u ballanqaada maa bayna lixyeyhi labadan lafgar waxa u dhexeeya oo afkaaga ah wamaa bayna rijlayhi laba lugood waxa u dhexeeya oo farjigaa yaa ii damaanad qaada inuu xaaraan ka ilaaliyo anna aan u damaanad qaadaa janno inuu galo haddaba laba dariiq waad janno ku weydaa naarna ku gashaa inta ugu badan mid haddaad guur xalaala guursato waa kuu badbaaday halkaa waxaad ka garatay sababaha sunnada ka dhigtay horta adiga diyaanadaadii diintaadii badbaadkeedaa ku jira kow sabab labaad buu nabigu mar kala sheegay sala allahu calayh waalih wasalam oo guurka lagu dhiirigeliyey oo nabi alay slam wuxuu yihi xadiidkii anas ibni maalik iyo kayrka imaam axmed iyo kayrkii weliya xasanka ah wuxuu yihi tasawaju lwaduuda alwaluuda fa inii mukaafirun bikum lumama yowma alqiyaama guursada dumar idin jecel oo ilma dhalaya maxaa yeelay ciladiiyo sababtaad u guursanaysaa maxay tahay aakhiro waa la tartami doonaa ambiyadu nin walba ummadda raacsan baa lagu tartami doonaa inaad ummadaha ka badataan oo idin tiradaydi atbaacdaydi iyo ummadaydi raacsan ay badataan doonayaan saa darteed ummaddii nebi maxamed badinteeda ajir baad ka heli waxaa kaloo xadiidkaasi xambaarsan yahay bulshooyinka iyo shucuubtu waxay ku kala hormaraan iskuna riixaan hadba tiro iyo tayo inta ay leeyihiin tayadii haddii iimaan la iska rabo tiradii ummaddana waa loo baahanya de ummad duufaan iyo daab ah hadday saakuugu soo dhaqaaqdo oo dad hal malyanna disho shan malyanna ku qabqabato aduunbaa baaba-intaan yaray sooma ummaddu inay badataan la rabaa saas darteed taasina waa arrin weynood ka qayb qaadanayso ood wax ku soo kordhinayso waxaa kale adiguna shahwadaadii aada xalaal ku gudatayna ajir baad ka heli markii nabigu yihi wa fii budci axadikum sadaqa ninkoo reerkiisii xalaal ugu tagay ajir bay ka helayaan bay saxaabadu la yaabeen waxay rasuulka ilaahay an ya'tii axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu calayha ajru ma intaan shahwadaydii anigu guto bahdana ajir laygu sii dari wuxuu yihi ara'ayta in wadacahaa fi lxaraami akaana calayhi wisrun hadduu xaaraan ku guto dembi madfuuli lahaa markaasaa la yidhi haa oo ziniya xaaraamu sameey fakadalika idaa wadacahaa fi lxalaali kaana lahu ajru ajir baad ka heliba shahwadii gudashadeedii ajir baad ka heli diintaadiina way kugu badbaadi ummaddii nebi maxamedna waa barin intaa marka la isku daro sowma cadda sababaha xukunkoodu ajir in laga helo sunanka lagu daro sunnana maa yusaabu calaa ficilhi wey wax markaa samaysa hawaab iyo ajir aad ka helaysa wy intaasi waxay tilmaamayaan ereyga uu yihi sunna macaanida kale axaadiidan xambaarsan tahay qeybta dambe ee beydkan u tegi doonaa laakiin yay sunno u tahay limuxtaajin mid u baahan waa inuu qofku baahi shahwo uu qabaa baahida shahwada inuu qabo waxaa shardiga loo xiray laba sababood sababka koobaadi cilada xadiidka ee fa inahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji waxay saamaynaysaa oo keliya qof u baahan cilada labaadi guurkani shahwada lafteedu qofka guursanaya rag iyo dumar ahi cid baa la wadaagaysa haddii uusan isagu dareen shahwaba lahayn qofkii kale baahidiisii ma dabooli karo qofku waxaa dhici karta inuu cinin yahay waxaa dhici karta inuuba go-an yahay waxaa dhici karta inuusan lahaynba oo labeeb iyo wax lamida u yahay oo baab axkaamil khunsa u galaa dhici karta asbaabo badan baa dhici kara inay dhalatusan qofku u baahanin ilahi subxana wataala dadka markuu abuurayo xataa dadka baahida qaba qadarka loo abuuray ee shahwadu ma sinna aada bay u kala fog yihiin sidaa darteed baa waxaa lagu yidhi sunnadani waxay u dhacaysaa limuxtaajin baahi badan bayaanan qabinee iska guursada ka waran waxaa laga yaabaa dhib iyo culays badan inuu ka yimaado baahidaasi qayb weyn waxay ka tahay inuu qofku reerkii iyo mas-uuliyaadkii iyo culayskii dhaqaale u barbar dhigo faa'iidada uu ka helayee baahida uu gudanayaa qayb weyn ka ah taasaa qayb weyn ka ah ama ama hooyadu inay u barbardhigtoy wax badan oo dhibka ilmaha iyo guriga u sawirto ama aabbuhu u sabro dareenkan kale uu gudanaye u baahan yahaybaa wax badan halmaansiiya tii haddii aan la haynin hadhow ma dulqaadan kartid culayska reerka iyo shaqada iyo biilasha iyo farqaysqabsiga ma dulqaadan doodid in laysqabqabsado qoorta laysku dhagaa badan mutiiqin u awooda liluhabi masruufka awooda waa xadiidka lafdigiisao man istaaaca minkum albaa'ata weye ninkii awoodi kara albaa'ata waxaa looga jeedaa taklifada iyo culayska iyo mas-uuliyadda reerka ee dhaqaale qaadi kara qasab maa xoolo badan inuu leeyahay inuu nin xirfad lahoo wax shaqaysan kara u yahay maxaa la diidan yahay de reer baan dhisi waanan u tuugsan lama ogola inaad ku salaysa reerkaagii iyo ilmihii mas-uuliyadda kaa saarayd dad baa ku biirina lama ogola aday mas-uuliyaddu sharcan ku saaran tahay haddaba haddii aadan mas-uuliyaddii kaba bixi karin dee tartiibtaada xal kalaa lagu keenayo waman lam yastatic qofkaan awoodin facalayhi bisawmi soomka ha laasimo fainahu lahu wijaabun qur-aankuna waa sheegay walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih kuwa ay waxay ku guursadaan heli karin ha adkaystaan oo ha iska sabraan ilaahay subxaana watacaala baab uga furo oo ilahi subxaana watacaala waxay awood ku awoodaan uu siiyo saas darteed istixbaabku waa saas haddii laakiin dad isku sabreeyay ay jiraan waa la iska guursan karaa ummadda muslimiintaana guud ahaan waxaa laga rabaa inay ciddii guursanaysa u kaalmeeyaan oo arrimaha muslimiinta shucuurtu qaar ay sameeyeen innagana waa la inaga doonayaa in sanduuq loo sameeyo meesha bishiiba wax lagu rido dadka isguursanaya lagu caawiyo ilaahay baa subxaana wa tacaala arrintaa qur-aankiisana ku tilmaamay nabiguna sunnada ku tilmaamay sala allahu alayh ali wasalam amaa ilaahay qur-aanka wuxuu yidhi wa ankixu layaama minkum wاصاaلixiina min cibaadikum وaimaaئikum in yakunuu fuqaraaءa yugnihim اllahu min fadlih waankixu اlayaama dadka guurka awooda ee xerya adoonba ee idinkaydi kamida u guuriya gabdhaha ayaan loo diidin gabdhahana yaanay ku dhicin maxaa yeelay in yakunuu fuqaraaءa hadday yihiin danaan waxba haysan iyagu dad wanaagsan hadday yihiin yugnihim اllahu min fadlih ilahaybaa fadligiisa ku deeqaya nabigu ala slam wuxuu yidhi alaaatun xaqu cala allaahi cawnuhum saddex ilaahay wuxuu isku laazimiye oo xaq waajibi isaga dhigeen uu kaalmeeyo waxaa ka mid ahaa annaakixu aladii yuriidu alcafaafa ninka u guursanaya xaaraanka cararkeed saa darteed dad badan baa cawnkii ilaahay iyo kaalmihii marka ay heleen bay dadka soomaalidu qaacide ka dhigeenoo faqriga waa laga guursadaa bay dhaheen maalka faqriga hadduu ku dhigo waa laga guursanaadaydaan calaa kulli xaal dadka guud ahaan waxaa laga doonayaa cidda guursanaysa haddii ninkaasi iyo gabadhaasi ay xumaadaan kuwii la da-da ahaa ee kaley jiidan oo xumaatay ku jiidan baab xun baa furmi guurkaa haddii xalaashii laga hor istaago oo waxyaaba adduunyo u waxay noqonaan war loo haynin lagu sii xirana fasaad badan baa dhalan walidaalika nabigu mar kale tilmaamayo wuxuu yihi man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu ninkii diintiisa alla uu ka cabsanayo xuquuq ilaalinayo iyo dabeecad wanaagiisa uu dulqaadkii reer lagu dhaqi lahaa lehee idinka soo doona wax fazawijuuhu guuriye xoolana leh laguma darin ilaa tafcaluu haddaydaan saas yeelin ood waxyaaba kale eegtaan reer hebel iyo qabiil iyo imisoo lacag leeyahay iyo aada eegtaan iyo sbonsor ma haystaan iyo mufis ma ku jira waxa haddii aada gashaan ilaa tafcaluuhu saa haddaydaan yeelin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid fitne iyo fasaad ballaaran oo ummadda aafiyaa ka dhalan markaynu waxaa ku xidhnay maalin kasta dariiqa ilmaa yaalla sooma isbitaalkaad tagtabana dhakhtarkaad la sheekaysataba la sheekaysta wuxuu ku leeyahay gabdhihii yaryaraa inta ilmo unbaa la iska soo wada tuuraya inta dariiqa xalaashahabaa lagu ciriiriyey baabaabtii xaaraantaa furantay marka xalaasha ha la waasiciya waxaa loo leeyahay xaaraantii baa yaraan saas darteed way habboonaan lahayd in santuuqyo loo sameeyo oo guurka jamaacigaa la sameeyo haddii arrintaa la bilaabi lahaa hal mar sharikadaha ganacsiga u tartami lahaa xayeysiis ganacsi bay ka raadin lahaayeen labaatan toban shan iyo toban soddon xafladahooda arooska la isku daro marka dambe dadku iyaga guursanayaa isku fillaan lahaa da caalamka carabiga waxaa ka jira xataa hay-ado badan uma baahna masaladan hay-ado badan uma baahna haddii sanduuq loo sameeyo wiilashii rag iyo dumar dadka guursanaya ay iska diiwaangeliyaan bishiina fi yar bixiyaan laga boqol shilin konton shilin ay ku daraan intay isdiiwaangeliso tobannaanku may gaari lahayd tobanaankun oo min boqol bishii isku dartay misey u guuri kartaa oo waxaada fudud si uu qof walba sanduuqa uga mid noqdo haddii uu boqol shilin bishii ku darsado ama konton shilin idinka waxaad dhahdaan konton kun qof oo min konton shilina waa imis waa imis waa half million bishiiba half million hadday sanduuqa usoo xarooto oo sanduuqaa sanad uu socdo soo lix milyan ma ah aroosyada iyo xafladaha iyo qadar go-anna la qiimeeyo reerka loo dhigayo guriga qalabka loo dhigayo wax go-ano dadku u sinaadaan u noqdo gabdhuhuna isdiiwaan geliyaan ragguna isdiiwaan geliyo halkaana meel dadka fiican iska doontaan way noqon lahay sida caalamulcarabi ka jira iyo dadka isku doohaya dadka isku da-da ah iyo ninba wuxuu daydeeya waa la iska heli lahaa caalamulcarabi markay sameeyeen raggii u horreeyey liisaskiibaa meel lagu kala qoro dadkii la waayo waayo ummaddan qofka qof buu raadinayaa in lays helana dhib badan baa lagala kulmaa marka labaad sanduuqa aada xubinka ka tahay ilaa aada meel gasho waxbaad ka rajayn rajaad qabtaa arrimahaasi waa arrimo aada u fiicnaan lahaa xataa qaab inshorancy ahaana islamic inshorancy ama takaafulka la yidhaahdo ama ta'miinka inshorancyga tacaawuniga la yidhaahdo haddii loo sameeyo hay-ad loo sameeyo he heli multimilyoneer bay noqon lahayd hay-addaasi waa dhalinyaro keliya mahe waayeelka xataa guurka raba rag iyo dumar in laga diiwaangeliyo arrintaasi waxay xaqiijin lahayd maqsad iyo matlab sharci ah oo ah waankixul ayaamaa iyo xaqu alaaatun xaqun cala allaahi cawnuhum iyo wax badan bay xaqiijin lahayd laakiin mujtamaceena waa mujtamac nadaamka iyo waxa la habeeya marka la yidhaahdo hadda u sheekadu reer iyo waxbay geliyo dadkii wax samayn lahaaba way cabsanayaan laakiin waxaan raba inaan ihahdaa muhiimaddu waxaa weeye asalku qofka midna isagaa laga rabaa oo hadduusan wixii awoodin inuusan ku dhiiranin oo ku fakanin xiluusan hadhow qaadi karin xanuunka shahwada iyo kulaylkeeduun iyo xiisaha guurka inuusan qoorta u gelinin wuxuusan hadhow qaadi karin midna dadkaa laga rabaayo qofkaa inay garab siiyaan ay u kaalmeeyaan baa laga doonayaa midna waa mas-uuliyadda dadka kale midna waa isaga waxaa laga doonaya walyastacfif iyo waman lam yastatic wey dadka kalena waa ankixul ayaamaa iyo kuwa lamidkaa wey saa darteed mutiiqin liluhab saasaa looga jeedaa yuu guursanayaa qofkii raggii baa laga hadlayaa marka ninkii horta laboodaba qof guurka ah waxa wax daydayaya ee wareegaya ee wax doonanaya waa ninkii badanaa gabari de nin ma soo doonato gurigoodana uguma timaado reerkoodana ma weydiisato marka ciddii wax daydayaysay wax raadinaysay baa hadda lala hadlayaa waana cidda laga doonaya inay mas-uuliyaddii reerka mutiiqin lil uhabin ay tahay nikaaxu bikrin gabadh ugubaa wanaagsan inaad guursataa sunno ah oo markay gabadh iyo garoob noqoto ama ugub iyo curadii ay noqoto ugubkaa mudnaanta mudan gabadha yar baa ka fiican weye gabadha baa garoobka ka fiican weye saasuu rabaa inuu yidhaahdo isaga hadal uu yirina ma ahane waa nas sariix oo nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam nabiganu wuxuu yhi xadidka ibnu mascuud uu warinayey ee mutabaraani iyo keyrkii ay warinayeen oo asaxay xasanka ahaa tasawaju labkaara gabdhaha uubkaa guursada fainahuna acdabu afwaahan wa antaqu arxaaman wa ardaa bilyasiir gabdha yaryaara guursada oon horay usoo guursanin maxaa sababa saddex raggudu ku celiyay nab alsalaam oo waxaa la yidhahdaa markii xukunka la sheego jumlada ina wadata haddii la daba dhigo waa ciladii sidaa loo yiri wey tacliil wey maxaa yeelay fainahunna iyagaa acdabu afwaahan ka afmacaan islaan hore rag usoo aragtay oo si la isaga celiyo taqaana waxaa ka hoggaansamiyo mid cusub oo la carbinayo ka dhaga dhugul ka hadal macaan ka baarisan wa antaqu arxaaman raximkana raximkiya iyo dhalmadana iyagaa kaga fiican badanaa wa ardaa bilyasiir wax yar haddaad haysatoodan hanti badan lahaynna iyadaa ku raalli noqon og laakiin islaan horey u guursato laga yaabo biil kale iyo intii loo qoondayn jiray iyo waxay wax ku jaangoysay haysataa tan laakiin wixii aad u samayso unbay ku jaangoyn saddexdaa nabigu waa ku cileeyey waxaa labaad xadiidkii bukhaari muslim warinaya jaabir jaabir bin cabdillahi radi allahu canhu ardaa radi allahu canhuma ardaahuma markii aabbihii geeriyooday gabdho badan iyo isagana ka tegey gabadh gabarh garoobu guursaday nabigu u sheegay calsalaam wuu guursatay markaasuu wuxuu yihi maxaad guursatay markaasuu yihi haween garoo baan guursaday nabigu wuxuu yihi fahallaa bikran tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka maxaad gabarh yar u guursan weyday oo wada ciyaartaan ood wada qosashaan taana nabigu wuxuu yihi aabbahay gabdhuhu ka tegay badan mid yaroo lamida haddaan u keeno inay wax kala roonaan waayaan baan ka baqay marka haween qof oo ka yar weyn oo u madax weynaysa iyaguna waayeelnimo ay kaga dambeeyaan baan saa uu doortay buui marka ui falaa-ida mar hadday saa tahay maslaxad la taaban karaa jirtee dhib ma laha saas darteed buu istixbaabu lbikri uu yidhi macnaheedu xaraam ma aha inaad garoob guursato midda labaadina hadday maslaxad iyo dan gaaroo ku jirta garoobta ku jirta kalena aan ku jirin ay tahay cidda maslaxad iyo danta in la raacaa mase wanaagsan marka laga hadlaya bikridaa ka fiican lagu leeyahay waa markay diyaanadii iyo akhlaaqdii ku sinmaan wey wa ilaa asalku diinta in la hormariyo wey taasuu ku dareen wuxuu yihi daati diinin waa inay diin u saaxiib tahay nabig alay slam waa kii yidhi tunkaxu lmar'atu liarbacin raggu sidoodaba dumarka afar bay ugu xishaan midkood nin haddaad aragta maal guursanaya qaalibka sida ah oo ninku guurku waa laba guurka ka hadlaya xadiidka tunkaxulmaratu ka hadlaya waa labada qaybood mid ka mida guurku waa laba waxaa la yidhaahdaa ama waa dan guursi ama waa dooq guursi guurku midna waa dan midna waa dooq midka dantaa waxaa qaybo waxaa ka mida aad ku qasban tahay innaga dhaqankeenna waxaa ka mid a qaybaha dhaqan ahaan ugu qasban tahay guurka dumaasha ah gabadhuna dooq ma guursanayso ninkuna dooq ma guursanayo laakiin curfigii iyo duruuftaa waxay keeneen haddii ninkii dhintay gabadhuna reerka inayna dhaafin reerkuna inay ku qasban yihiin gabadhii inay guursadaan ay meelayaan marka guurka sidaasa ninkay gabadhaa ku soo hartay iyo gabadha nin u soo haray kaasoo kale dooq guursi lama yidhaahdo waa danguursi waxaa danguursi oo kaleeto ninkaunuusan u guursanaynin qoftan way ku anfacaysaa laakiin sabab kale uu guursanayo waalid waayeedaa jiro tanun baa hayn karta oo raxim iyo qaraabo layahay waalidkaaba asagoon kula tashanin ninku siiyey ama gabar kuu doonay waalidka amarkiisa inaad diidana way kugu adkaatay laakiin waxaa laga yaabaa inaadan ku qanacsanayn soo badan ma dhacdo marka waxaa la yidhahdaa danguursi baa la yidhaahdaa ta laga hadlayo doox guursiga wey marka isagu qofku ikhtiyaarkiisa uu wax ku dooranayo raggu inta badan afar mid bay ku doortaan limaaliha inuu xoogay uga dhowaanaya dhaqaalo ay haysato inuu dhaqaalaha iyo jeebkeeda fiirinayo dibadahay jirtaayo way ku soo biili way socotaayo sbonsor bay kuu soo diri reer waxoogay waxaystay ka dhalatayo waa lagugu dhaqaalayn waxoogay becshirada iyo dukaan iyo maal bay haysataayo halkaasaa waxoogay kaa soo gaari inuu gahwaantii dhaqaalo iyo xoolo ugu xisho ama iyadu ha lahaato limaaniha dadka qaar ba u guursada kow walijamaaliha ninunbaa quruxda gabadha ka daba dhaca quruxdeeda marka uu arko unba wax walbaba halmaamaa taasina way badan tahay sooma walixasabiha qoyskeeda waa gabadh ina suldaani hiyo waa gabadh ina wasiir ihiyo waa gabadh ina sheekh hebel ihiyo kuwo badan baa loogu xishaa sooma inkastoo hore loo yiri reer gabar baa kaa raacda aabbaheedi iyo hooyada reer kuu noqon maayaan iyadunbaa intaad guri wada gashaan ismudan tihiin hadday iyadu reerkoodu fiican yahay laakiin ay tahay masbaa abur dhala masbaa abur dhala hadday tahay waxba kuusoo kordhin mayso laakiin waa wax dabeecadahoo dhaca oo inagu reeraha waxaa naqinay soomaalidu waagii hore markii suldaanadii ugaasyada iyo garaadyadu ay gabar doonayaan reeraha waxaa la dhihi jiray reerkaasaan rabnaa waasyada inooga doona soo hori jir marka lixasabihaa gabadhan hoos bayada looma fiirinine qoyskoodaa loogu xeshay way dhacdaa waa dabeecada ragguu leeyahay walidiiniha diinteeda dad ugu xishana waa jiraan oo qofkan waa qof diinta ku fiican inahay ka baqay oo yay tahay iyo reerkoodii iyo xoolama haystaan iyo qurux iyo waxba uusan igin iyaduna way dhacdaa teebaa fiican sharciga nabig wuxuu yihi fadfar bidaati diini taribat yadaaka aduu midda diintale raac diinta keliya maaha dabeecad wanaagsanna waa inay leedahay diinta iyo dabeecaddu waa kala laba qofku waxaa dhici karta inuu diintii yaqaano oo cibaado badan yahay oo daaco badan yahay laakiin dabeecadda xaggeeda ooda ii soo rogu yihi hay daalin kuma daala inuu yaha dhacdo waxaad arkaysaa qof safka hora ku jira oo haddaad waxoogay ciriirda garabka kugu dhufanaya jagkaa siinaya de qof waxaa jira dabeecadda ka araran dabeecadduna waa qisma ilaahiya wey waxaad arkaysaa qof aan diin ku fiicnayn laakiin dabeecad wanaagsan oo dulqaad badan saas darteed ninkana waa laga rabaa hadhow labadaa maxaa loo shardiyey diintana dadkan xuquuq baa ka dhaxayn xuquuqdii in la ilaaliyay u baahan xuquuqdana lama ilaalin kara in badan haddaan alla ka cabsi jirin dabeecaddana waxaa loo yidhi nolosha waa la macaamil mar waa la caafimaadi mar waa la xanuunsan mar waa la dhergi mar waa la gaajoon mar waa la cabsan mar waa la nabadgeli ilmaa ooyi habeen baa la hurdo seegi mar baa la ysku dhici oo la ysqaniini oo la ysku xanaaqi de qof qof dulqaadla waa inuu yahay ilmaa iman qaraabaa gurigii iman daris baa iman de haddaad geed kuxir tahay yaa kula dhaqmi oo ilmahaaga aadan wadi karin ood ninkii iyo naagteena iyada mid mid mid kale wadi karin oodan daris wadi karin oodan raxim iyo qaraabo wadi karin de geed kuxir baa tahay sooma haddaad noqoto horke horka hogaamin iyo gadaalka eris midna ma ogola qofka sidaas oo kaleeta ah waa dhici kartaa qof salaad badan oo soom badan oo cibaado badan inuu yahay marka de marna tasarufaadkii alla ka cabsina lagama maarmo dabeecad dadkii lagu wadana lagama maarmo walidaalika riwaayada abi saciid alkhudri radia allahu canhu waardaahu tirmidi iyo axmed iyo keyrkood wariyeen baa waxay ahayd facalayka bidaati ddiini waalkhuluqi taribat yadaaka midda diinta iyo akhlaaqda le ku dadaal raggiina maxaa la yidhi gabdhaha markaad siinaysaan idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu alla ka cabsigiisa iyo dabeecadiisa ninka waa nin gabadha wadi kara waa inuu yahay waa dumaro somaalidu waxay yidhaahdeen nin dhaadhaajiyey ilmo kama dhalo hadalkan haddaad u fiirsato maxaa saa u tiri hadalku waan ka jawaabi aad tiraahdo reerkaa dhaqmi maayo waxaa kaloo yidhaahdaan nimaan dhabankiisa ilin qoynin ilin ilmo kama dhalo ciilka ay badeen ee ugu sarreeyo nin mararka keligood aan barkintiisa ogi qoynin haddana sida aan ugu dulqaadan ilmo kama dhali karo dulqaku iyagoo aada u fiican hal cilad baa jirto nabigu sheegay afka wey oo wuxuu ihi waina acwaja shayin fi dilaaci aclaahu feedha lafta feedha dhabarka haysata qallooceedu godan halkee ugu sii badan yahay madaxa koree lafta haysta soo maa wuxuu tilmaamaya haweenka afkooda wey waxaad leedahay biyo ii keen way aadi laakiin mashaqaalahaagii baanaa ku leedahay hadday ficilka wanaagsan horay wanaagsan ku dari lahaayeen wax badan baa hagaagi lahaayo mashaakilad badan baa xalismi lahaa aniga mashaqaalahaagii baan ahay adiga waxba ha fiirin marka hadhaajini ereygeeda laakiin ficilkii wanaagsanaa samaysay eeg waxaad leedahay maanta dad martee ah imanaya wuxuu leeyahay qaban noo samee waxay ku leedahay ma addoommo aad tahay baanu leenahay or meeshaad geysan geyso ereyga ay ku leedahay waxay sii diyaarinaysaa qadadii iyo dadkii iyo hawshii bay ku jirtaan waxba ha eegin ereygee ficilkii wixii aada rabtay waa la samaynayaa walidaalika dabeecadda waxaa ka mida nabigu markuu lahaa laa yafruk mu'minun mu'minatan in sakita minhaa khuluqan radiya minhaa aakhar qofka muminka muminkii gabadh mu'minada yaanu nicin maxaa yeelay waxaad ugu caroorta haddaad aragto wax kalood ku faraxdo ku raaligeliyaad arki laakiin yaa isma bardhigi kara min dulqaadka iyo dabeecaddeedii leh qofka waa dulqaad iyo dabeecad leeyahay walidaalika xadiidkii waa taqaanaa muzarac haweenkii nabig calayhi slam looga sheekeeyey waxay raggii haweenkii kaga cawaadeen kow iyo tobankii dumarka ahaa waxay ila yaabadneed midda tiri ninkayga hadduu yimaado cunto ma hambeeyo oo cabitaan ma reebo war maxaa reerkii dhiboo jira ma yidhaahdo haddaba hadashana madax iyo gacan ma fartaa qaada ugu jebin tikaasee loola dhaqmin shajaki aw fallaki aw jamaca kullan laki usuukaa darayt marka dagaalka nabig alay slam wuxuu yihi raggii haweenka aada u dilay ulaa'ika laysuu bikhiyaarikum kuwaasi raggiina khiyaarta ee sharaftale ka mid ma aha ka mid maaha marka saas darteed dabeecaddu reerka waxa koobaada ee dhaqa waa dabeecad iyo dulqaad iyo isxamilaad iyo wax badan liqid iyo wax badan iloobid dabeecaddu marka waa laga maarmaan marka daati diinin ay wa khuluqinna ku dar inay akhlaaqna leedahay wa nasabin inay qoys fiicanna ka dhalatay mas'aladaa wuxuu tilmaamayaa mas'ala in badan oo tajaariba lagu ogaaday qofku qoys baad xidhidaysaan gabadhu hadday fiican tahay laakiin qoys aada u xunoo khayr daran ka dhalatay qofku raximka dhiiggii dadkiisii kama go-o adiguna ma dhihi kartid raximkii walaalaha iyo abtiyada iyo adeerada goo oo hallahada ma dhihi kartid gurigiina waa raxim iyo qaraabo way iman ilmihii iyo caruurtiina dadkii waa la isqaraabaysanoo waa la isla saamayn hadday reerkii wada khadaroobaysta yihiin baashi isagoo watuu beri guriga soo gey gabadhu dhowr jeer hadday cayrisa maalinka dambe adoo ninkii walaalkeeda huruufaya hadday ku aragto raxim iyo jiir baa jiidana soomaalida waxay idhahdeen jiir la hayo jiriin kama qoslo de markaad maanta cayrise beri cayrise beri dambe cayriso waxay uun sugi calool buuxisa fiiqbaa kicisaa la yidhi maalintaad iyada isyar qabateen un tafsiirka waxay qaadan dadkaygina cayrisay ana ima rabtid khilaafaad badan iyo dhibaato badan bay keen haddaad fasaxda dadkiina dee gurigii iyo ilmihii qaad iyo daroogo iyo qurub bay noqon arrintaasi haddaba xaaraan ma aha laakiin way wanaagsan tahay waxbaad beeraysaa ilmahanna ahal iyo raxim baa kula wadaagi doona qaraabadana xiriir iyo isxiriirin baad yeelan doontaan dad aad la xidhiiri karto oo hadhow reerka wixii dhaca kula xallinaya oo dhib iyo culays kula qaadanaya dad meydhax macaan raadsa wey dad meydhax macaan oo raximtinimo wanaagsan inay ka dhalatay baa fiican gabadhu ee adugu raadsata gabadhana sidoo kalea laga rabaa ninka gabadha la siinayo loo guurinayo waa ina dee reerka uu ka dhashay reer gabadhu ay wadi karto ay raxim la noqon karto waa inuu noqdaa haddii laakiin shilinu ad eegtaan oo reer wada daroogeystaan daroogeystaan gabadhay qoorta u gelisaan hadda wixii dhacayaa mas-uulka dee dhibku yimaada qayb baad ka tahay ilmahaagii oo beerkaagiya oo dhiiggaagiya oo intaa ku soo dhimatay inaad meel sidii qashinquboo qoysa ku dhex tuurto ma fiicno qashinqub qoysa ku dhex tuurto ma fiicno labada dhinacba saa darteed taasuu uga jeedaa laakiin daliil gaara ku soo arooray garan maayo oo asaxay laakiin curfiga muslimiinta wuu ahaan jiray dadka ahludiinka iyo ahlulkhuluqa iyo wanaagga lagu yaqaano in lagu dadaalay in lala xidhiido wax laga doonto ama gabadhaada lagu daro oo la siiyo wajaaza lilxuri bian yajmaca bayn arbacati waalcabda bayna zawjatayn imisaa banaan in la guursado wajaaza lilxuri waxaa u banaan bian yajmaca inuu kulmiyo bayna arbacatin afar haweena inuu isugu keeno xarigaa u banaan ninkii xorta ahaa waxaa cadaynaya kitaabka iyo sunnada labadaba ama kitaabka faqowluhu tacaala fankixuu maa taaba lakum min annisaai matna wa hulaata warbac fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymanukum laba saddex afar haddii aadan reeraha wadi karin oodan xaqooda wada guran karin iyo cadaaladiina halkaaga mid isaga ekow intaad dambaabi lahayd taasi afartii in la ogol yahay bay sheegtay afar wax ka badan inaan la ogolayn afarta se la ogol yahayna axaadiid kaloo dhowraa tustay waxaa ka mid a xadiidkii qays ibn alxaari radia allahu tacaala canhu ardaahu wuu soo islaamay isagoo sideed haweena qaba nabiguna wuxuu ku yihi ikhtar minhuna arbacan afar ka dooro wa faariq saa'irahuna inta kalena fasaxoo siidaa abu daawuud ibnu maaja iyo keyrkii baa wariyayo waa xadiid xasana waxaa lamid a xadiidkii qisadii khaylaan ee cabdillaahi bni cumar warinayay khaylaan mustaqafina wuu soo islaamay wa cindahu cashru niswatin toban buu qabay nabigu wuxuu yihi afar ka dooro inta kalena faraxa qaado fasax haddaba afarta in la ogol yahay kitaabkii iyo sunnadii weeye iyo ijmaacu lmuslimiin ijmac wey culimada muslimiinta caqliga saxiixa iyo nadarka sadiidka ahna waa keenaya caqliga saxiixa iyo aragtida saxda ee sawaabka ee danta iyo maslaxadda way keenaysaa waxay dan iyo maslaxadi ku jirtana duruufo dhibsi oo ay haweenkii kala dhibsanayaan wax weyn ma aha danta keenaysa waxaa weeye laba arrimoodba marka koobaadi ragga iyo dumarka dumarkaa badan aakhiru zamaankana waxaa la gaari doonaa xilli uu ninkii konton haweena kusoo hagaagaan sida nabigu sha alai slat slaam hadday dumarkii badan yihiin dhinaca kalena shariicadu aanay doonaynin zinadii iyo xaraamtii dadkana baahidii shahwada lagu wada beeray dumarkii waxay u baahan yihiin badnaa shahwadoodii xalaasha ah si ay ku gutaan waa u baahan yihiin waxaa labaabay u baahan yihiin wax daryeela oo muraah ricayeeya oo mas-uuliyaadkoodii iyo nafaqaadkoodii qaada haddaan mas'alada tacadudka la samaynin inay dariiqa ku soo wada dhacaan wey hadday dariiqa ku soo wada dhacaan intii guryaha joogtay baa siiqaa sharci ahayn baa loo kala ugaarsan zinaduna farahay ka bixi taasi waa mid midda labaadi ummaddu inay badataay waa suuragal haddii haween badan la guursado inta ay suuragal tahay ka badan hal mid in la guursado mushkilad laga baqayo oo ah ama wax isku dhexyaacaanna ma jiro taana waa xugun guudee qofkii gaaray isagoo aan mas-uuliyaddii dhaqaale ka bixi karin ama aan cadaaladii diineed samayn karin isaga gaar baa loo tilmaamay asalka qof dadka muslimiinta ana waa inay sifaadkii rujuulada iyo diyaanada ay leeyihiin ay cadaalada ku gudan lahaayeen haddii la yidhaahdo oo haweenkaba hal ka badan maxaa loogu banayn waaye ragga waa loo ogolaadaye haweenkii maxaa loogu ogolaan waaye jawaabtu way cadda waa su-aal soo noqnoqota mar horena nala weydiiyey marmaya meesha inagu soo martaan malaynayaa haweentu ilmay xambaaraysaa waana beer miro lagu shubayo wey hadday labaatan nin miro ku shubaan mirahan yaa iska leh ilmahanse yaa dhalay lama yaqaan ninkuse afar hadduu guursado isagaa wax wada beerayo nasar iskuma qaldamayo ilmaha yaa mas-uulka yaa nafaaftirkiisa u raacaya yaa mas-uuliyaadkiisa gudanaya afar nin baa meesha isugu timid ee kaaleh muran isqabqabsi see loo kala saaraa iyo yaa mas-uulka ah iyo marka dambe dhiig inuu daatay keeni arrintaasi waxay ka hor imanaysaa ansaartii shariicada axkaamta miiraadka axkaamta wilaayada axkaamta badan ay ku salaysnayd wax isdhalayba in la garan waayo uu lumo yaa wacali iyo wacali yaan ahayn lakala garan waayo haddii taa la kala garan waayana hadhow ilmihii xaaraan ku dhashay iyo kii xalaal ku dhashay baaba isku mid noqon intaasoo mafaasidha taa ka dhalan tanna saliima mushkiladna way dabooliyo mushkilada way ka hortegi maslaxadaana way leedahay waxa ishkaal iyo dhiboo ka imanoo kalena ma laha wixii maslaxad guud ay ku jirtana qofka shaksiga dhibsanaya waxaa la yidhaahdaa qaacidadii fiqiga ahayd taxamulu darari اkhaasi lidarari اcaami maslaxad guud iyo dhib guudoo la xalin hadduu jiro qofka isaga gaarkaa waxba macno ma laha tan gaarkaa waxaa laga hormarin tan guud nusuus shareecadina taana waa badan tahay calaa kulli xaal walcabdi addoonkiina wuxuu kulmin karaa u banaan bayna zawjatayni laba haweena isagu wax ka badan ma geli karo laba labadaba way deliishadeen culimmadani mid waxay deliishadeen qiyaas midna waxay deliishadeen aar ama aarka ay deliishadeen waxay ka soo guuriyeen cumar iyo cali iyo cabdiraxmaan ibni cawf ama cabdiraxmaan ibni cawf aarkiisu weli maanan arag ima suuragelin wax yaroo baaray sanadkiisi iyo turuqdiisi ima suuragelin wa ama aarka caliy bni abi aalibin cabdirazaaq fii musanafihi iyo shaafici fii musnadihi buu ku yimid hal cilad buu leeyahayo inqiaacu sanad ah waana min riwaayati jacfar ibni muxamadin can abiihi muxamed ilbaaqir ana caliya wey maxamed ilbaaqirna cali ma soo gaarin ama aarka cumara fa axiixun cumar aarkiisu waa saxiix oo cumar wuxuu leeyahay yankaxu lcabdu imra'atayni addoonku laba haween keli uu guursan karaa wayualiqu taطliiqatayni laba dalqadoodna waxbuu ku furaa watactadu اlamatu bixaydatayni adoontuna laba xayd bay ku cidda tirsataa waxay ku salaysan tahay masaladaasi isagu bayhaqi wuxuu riwaayo kale warinayaa marka hore arintaasi inay majmac min asaxaaba oo caam ah ka dhacday oo cumar mimbarka uu istaagay oo uu yihi yaa ii sheegi karaa adoonku intuu guursanayo oo nin uu yihi anigaa kuu sheegi reer ansaareeda oo yidhi ii sheeg oo saa yidhi cumarna ku waafaqay celin kartayna ayna jirin yaaqi wuxuu leeyahay marka laa nacrifu lahum min asaxaabati mukhaalifan cid saxaabada oo khilaaftayna ma hayno maxaa halkaa uu yahay fakaana ijmaacan horta halkaa way la tiigsadeen waxaa kaloo imaamu shaafici sida macrifatu sunan walaahaar bayhaqi kaga soo guurinaya wuxuu leeyahay haadaa qowlu akari min almuftiina bilbuldaani horta magaalooyinka muslimiinta muftiinta aimada fiqigay joogta badankood sidanay qabaan o qiyaasan calaa maa yakuunu min nisfihi adoonku nis buu noqdaa fi alaaqi wاlxuduudi markuu furayana labaa la yihi xuduudiina waxaa la yihi facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab addoommadii nusoo lagama dhigin qiyaasan calaa haadaa nus baan ka dhigaynaa afar maxaa u nusa laba saddexdii dalqadood laba maxaa laga dhigay mid ma qaybsanto iswada raaci saddex xaydna mid ma qaybsamo laba isu raaci lilbaraa'ati iyo takmilada si loo eego sabasaba cumar afar xasan waxay kaga soo guuriyaan inuu yihi alaaq hadduu ii qaybsamayo hal iyo nus baan ka dhigi lahaa laakiin ha hal iyo nus dalqad hal iyo nusa ma jirto laba israaci marka halkaasay cuskadeen laakiin masalada masalo khilaafiya weeyo rag badan aima waxay qabaan taabiciin ha u badnaadeen zuhri iyo mujaahidkii inay afar guursan kara isaga laftiisa wainamaa yunkaxu xiru xiru daati riq ama wainamaa yankixu xurun daata riq labadaa weeye qofku markuu guursanaya ninkii haweenta uu guursanaya waa inay xor noqotaa saasa asal ah goormuu addoon guursan karaa markii ilaahay sheegay shuruudii la helo masaladaa wey masalada uu ka hadlaayo wainamaa yankixuda aan marra marka hore wainamaa yankixu waxaa guursada waxaa guursada xurun nin xor ah daata riqin gabarh addoonnimo u saaxiiba buu guursadaa taasoo muslimatin muslima ah khawfa zinaa liajli khawfi zinaa zina ka cabsigeed dartii buu u guursadaa walxaal lam yutiq uusan awoodin sadaaqa xuratin gabarh xura meherkeeda iyo taklifadeedna ma awoodo zinana wuu ka cabsaday labadaa shardi markii la helo waxaad guursan kartaa addoon bishardi muslimad inay tahay gaalnimo iyo addoonnimo inay isku darsata lama ogola saddexda shardi waa inay muslimo tahay waa inuu isagu zine ka cabsadaa waa inuu sadaaqulxura waayaa saddexda shardiba waa nasu lqur'aani wey shardiga sadaaqa la waayey waa qowluhu tacaalaa waman lam yastatic minkum qawla an yankixa almuxsanaati almu'minaati ninkaan awoodin dawlan meher iyo sadaaq iyo kharash uu gabadh xor oo mu'minada ku guursadaan awoodin shardigii walam yudiq sadaaqa xuratin wey ta la guursanaya waa tee famimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almuminaati muslimadeeda taa shardigiiha dadkii cabaar aayaddu socotayba waxaa layidhi xukunka ayuu u banaan yahay daalika liman khashiya alcanata minkum qofkii zina ka cabsada wey qofkaas saddexdii shardiba nasulqur'aan haddaad ka heshay waxaad sii daydaydaa ma yaallo dib iga sii weydiisaa taasi waa tawjiih tawjiiha labaad nafsulqadiyay iman oo shuruudu waa sideedii laakiin lafdiga xorun xorun baan xir xirun dhahaynaa alxiru waa farjiga wainamaa yunkaxu waa la guursadaa ma aha wainamaa yunkaxu waxaa loo tagaa xiru daati riqin mid addoonnimo u saaxiiba farjigeeda wuxuu xalaal ku noqdaayoo loogu tagaa oo muslimatin muslimada khawfa zinaa zina ka cabsigeed walxaal lam yutiquusan awdin sadaaqa xuratin gabar addoona oo muslimada farjigeedu wuxuu kuugu banaanaadaa inaad reeraysato inay muslimo tahay zinana aad ka cabsato mid xorana aadan guursan karin waxarin waxaad xaraantinimaysaa masan taabasho min rajulin nin uu taabto limra'atin haweenuu taabta ajnabiyada laa cirtan xaaskiisii aan ahayn ow amatan addoonu lehin aan ahayn inay jirkeeda aada taabato waan salaamaya iyo dhabarkaan ka dharbaaxaye iyo naag ajnabi ah oon xilahaagiina ahayn addoonaad leedahayna aan ahayn in aad taabato gacan iyo guritoona inay xaaraan tahay baa laguu sheegay waa insasalaadna iyo gacanta igu gilgil iyo waxaa lama ogola maradaan isaga dhigina waa xadiis mawduucoo beena wey xadiis mawduucoo beena wey baabul wudu baa looga hadlaa ayib waxau leeyahay marka waxarim waxaad xaaraantinimaysaa masan taabasho min rajulin nin uu taabta limra'atin qof haweena haweentoo laa cirsan aroosadiisii caruusadiisii aan ahayn aw amatan adoon uli aan ahayn bal arintaa gacanta ood ku salaantahay min alkabaa'iri bay ka mid tahay dunuubta kabaa'irtay ka mid tahay maxaa caddaynaya xadiidkii macqil ibni yasaar ee saxiixa ahaa imaam طbrاni fi kbيr iyo ayrkii wariyeen nabgu ala sl u leeyh lan yuطcana fii ra'si axadikum bimikyaطin midkiin irbad halkaa madaxa in lagaga duro min xadiidin bir halkaa irbad bira in madaxa lagaaga duro luu geliyo khayru lahu min an yamasa اmra'aة laa taxilu lah taasaa kaaga khayr badan inaad taabato qofaan xalaal ku hayn oo dumara marka salaanta laysla garab ordayo iyo laabtan la isku qaadaya dadka ajaanibta ilma adeer baan nahay laleeyahay xaaraan wey hadda wax badan baa la waansamay oo diintii wacyi badan baa dadka gaaray aniga waxay u darayd waxaan halkan ka tegay nineteen eighty eight baan halkan ka safray waxaan tagay xalar xaafadaan xaafad baan garaacay salaan baan ugu tegey qaraabaan ahay de qaraabo isku meel soo joogi jirtay baan ahay anigana markaa waaa waxaa la igu tiriyaa wahaabiyada iyagana weli wax badan oo ma gaadhin saadii albaabka loo furay bay halkaa gabadha igaga soo oraday fodda inay u diirtay rabtaa mid dhib badanna waa ila socdaa oo foorjo badan gabadhiibaa markay iska qabtay labadan gacmood isagana halkan u qoslayaa gabadha isku sii daay le waxaan umala in badanoo idin kamidana inay taa iyo wax u dhow qabsadeen baan u malaynayaa oy dad badan qisadaasoo kale soo mari laakiin mar kastoo dacwada iyo wacyiga diineed uu sii fido culayskooda wuu yaraan dhib kastaba ha noqotee dadka in la gaadhsiiyo arrintaas waa loo baahan yahay taabashadana laba qof oo ajnabi kalaa laysuma ogola laa cirsan mid arooskeedaa inuu taabto ama fiiriya ha u diidin oo ninku xaaskiisa waa fiirin karaa kow aw amatan addoon uu leeyahay oosan nin kalena u guurinin iyadana wuu fiirin karaa wa nadaran ay walaa nadaranna hase xaaraantinimaynin inuu fiiriyo tii hore taabashadii bay ahayd xataa inuu fiiriyo xaaskiisiiyo addoontii uu lahaa ninka ha ka xaaraantinimaynin xataa ilaa farjin tan iyo farjiga hadduu fiirinaya xaaraantinimayni aragtidoodu labadooda meel kasta way isu banaan tahay laba reer oo xeela isu ah ooba laysu xalaaleeye reer inay isu noqdaan xaggaa ha iga fiirinin sharcigu xaggaa ha ka fiirinin ku dhihi maayo xataa ilaa farjin haddii la eegayo walaakin kurhu hase ahaatee karaahiye inay tahay farjiga in la eego baa qad nuqilaa lasoo guuriyey waa siiqatu tamriid karaahiyadaasi ma sugna maxay ku salaysan tahay xadiid aan waxba sariya raad lahayn bay ku salaysan tahay xadiidkaasaa wuxuu ahaa ibnu cabaas iyo abi hurayra laga wariyaa wuxuu leeyahy annadaru ila alfarji yuuriu tamsa riwaayata yuuriu alcama waa lagu indhabeelaa haddii aad fiiriso waa la indhabeelaa xadiidkaa ragga wariya waxaa ka mid ah ibn xibbaan fi ducafaa'i wal fi lmajruuxiin waxaa kaga wariyey ibn cadiyin fi lkaamil iyo kayrkood waxaa aada uga hadlay alxaafid ibn xajar fi talkhiis alxabiib waxaana ugu horeeyey kitaabka asalka uu ka soo gaabiyey albadru lmuniir ee xaafid ibn lmuraqin raximah llahu tacaala laakiin ibn lmuraqin fi lbadri lmuniir ma faahfaahinine wuxuu ku ixaaleeyey kitaabaan anugu arag oo uu ku takriijiyey axaadiiii iyo adilada sharxu muhadabkii almuhadabkii shiraazi abisxaq shiraazi ilaa ka talkhiir badrulmuniirku waa sharaxa sharxulkabiirkii raafici axaadiiiisuu takriijinayaa halkaasaan ku faahfaahiyey buui fawaaid iyo nafaais badan baad keliya ka doon kitaabkaana matbuuc iyo mafquud wuxuya ma garanayo marka ibnu xajar baa isagu soo ururiyo talkhiisulxabiirka ku faahfaahiye halkaa baabu nikaax baabu istixbaabi nikaaxi ama istixbaabi zawaaji halkaa talkhiisulxabiirka faahfaahinta ka doon wlmaxrama ndur waimaaan zuwijat laa bayna suratin wa rukbatin badad halkaasaan isaga deenaynaa caawa horeysa wuxuu leeyahay waxaad ii sheegtaa waalidkayga waajib miyay ku tahay inuu ii guuriyo de su-aashu waxay ku xidhan tahay ma rag baa mise waa dumar saa'ilku haddii aad rag tahay ood qof laxaadkiisii qaba aad tahay waajib kuma aha inay kuu guuriyaan haddiise qofku qof aan isku fillayn oo nafaqadiisu waalidka waajib ay ku tahay uu yahay waalidkuna mutamakin yahoo karayo culimmada qaar baa guurkiisana xaajadii ku daray oo waajibiyey amaa gabar haddii ay tahay waalidku mas-uuliyad iyo waajib baa ka saaran inay guur wanaagsan la raadiyaan helitaankana rabbi u taala subxaana wa tacaala anigoo isugu qurxinaya ninkayga su-aasha kala weeye tinta kalar ma marsan karaa iyo cidiyaha kalarka cidiyaha iyo tinta la marinayo kow tinta waa inuusan horta madow noqonin madowgu sidiisaba waa xaaraan waana xadiidka ibnu cabaas ee asaxay abu daawuud iyo keyrkii wariyeen nabiguna sala allahu calayh waalih wasalam uu lahaa yakuunu fii aakhiri zamaani qowmun yakhdabuuna bisawaadi aakhiru zamaanka qofqodyo madow ismariya oo timaha mariya iman doona ka xawaasili ilxamaami sida quulayda luqunteeda madow madaxa u madoobeynaya iyo timaha u madoobeynaya laa yajiduuna carafa aljannati jannada carafteeda xataa heli maayaan dadkaas laakiin wixii lugaha iyo ama kalar kala ah ama madow ee gacmo iyo lugo iyo la marsanayo hal shardi baa ku xihan dabcan horta shuruudda caadiga waa inuu daahir yousan nijaaso ahayn waa inuusan darar ka badan keenaynin oo caafimaad kuwa waa shuruud iska caadi ah laakiin haddii waxay laba u qaybsamayaan hadduu yahay wax sida cillaanka gaar ahaan kuwan gacmaha ah wax sida cillaanka jirka gelaya hadduu yahay waa bannaan yahay oo dhib ma laha hadduu yahay wax la kaboo fuulayo oo biyihiina celinaya gabadhu waxay marsan kartaa intay cudurdaarka ku jirta umusha ama ay tahay xilliga caadada ku jirto en tahaaro iyo salaad laga rabin xilliga kale hadday marsata waxaa waajib ku ah markay weysaysanaysa inay iska fujiso si ay biyuhu meeshii loogu talakalay u gaaraan ninkana wuxuu leeyahay baabkaa hadda labadaa guri iyo reer baan ku jirnay ninkani baab kalu inoo safriyey wuxuu yidhi xadiidka qiyaamada qiyaamada waxaa ka mida baa la yidhi in mararka qaarkood ay muslimiinta fitankii weye soo marayso in ninka jiifaayi ka fiican yahay ninka fadhiya ninka fadhiyana uu ka fiican yahay ninka taagan ninka taaganna uu ka fiican yahay ninka socda ninka socdana uu ka fiican yahay ninka ordaya bal xadiidka shiiqow noo yar faahfaahi buu yihi faahfaahin badan ma geli karee macnaha xadiidku waxaa weeye fitanku xadiidkan xadiid baa soo koobay macnihiisa oo yihi man istashrafa lahaa istashraat lahu ninkii u qoortaagee fiirfiiriya qoorqooraansada iyadana qoortay usoo taagi hadba fitanku markii ay jiraan intaad u dhowaatay ku dafaan haddaba fitan markay jiraan ninkii dhex ordaay inuu ku lumaa badan ninka dhex orday waxaa laga hadlayaa ninkii si xawliya ula shaqeeya bacasha ninka waxaa ka hoos sokeeya ninka aayar socda macnaa dhexgalkiisi iyo kudhex jirkiisu aad ma aha sida ninkaa ma gaaro isna waxaa kasii kudhex jir yar oo kasii aruursan ninka taagan iska taagan ninkaana waxaa kasii aruursan ninka kaba fadhiya ninkaana ninkii kaba seexda macnaheeda waxaa laga hadlayaa hadba intaad ka fogaan karto eed ka dhexbixi karto eed iska uruurin karto baa wanaagsan xadiidkana nabig alay slam waa kii lahaa ninkii tuuba liman juniba fitan waxaa janno iska leh ninkii fitanka ilaahay ka ilaaliyo walaman ubtiliya fasabra fawaahan waxaa ka sii khayr badan ninkii imtixaan intuu qabsado sabra laakiin aad sabri doonta waruma haysid mawaaqic اfitan inaad isaga dheeraataa wanaagsan baashii qabyaaladaa xawli ku socota haddaad jabhadihii dhex orado iyo qaaraan uruuriskii meeshii dagaalku ka socota dhex orado waa kow waxaa kaa yar sokeeye ninkaan meesha tegin laakiin shirarka iyo qaaraanka dhex socda waxaa ka sokeeya ninkaan labadaa midna ka qaybgelin laakiin markii laga soo dareere dhegedhegeeye warayste dadka la farfadhiista war maxaa la yidhi kudirrada u taga waxaa kasii fiican ninkaan uba tegin haddaba ninkaan uba tegin iyo ninka shirarka qabanqaabada dhinaca kaga jira kabaa inuu ku fitnoobo dhexgala u dhow marka man istashrafa lahaa istashrafa lahu ninkii raadraadsada iyaduna way soo doonataa maxaa lagaa rabaa inaad ka carartaa lagaa rabaaoo fitanku markay jiraan diintaadi iyo naftaada saad u badbaado inaad banaankaa ka cararto meesha lagu qabanayo iyo meeshay dabayshu kaa soo gelaysiiyo meeshay kaaga soo neefsanaysiiyo kasii fogow ilaa nabigu uu gaarsiiyey waxaa iman doonta xilli qofka muuminka u khayr badan iyo khayrka maalkiisa u khayr badan inuu noqdo hanaman yatbacuhaa fii shacafi ljibaali yafiru bidiinihi min alfitan fitan buu diinta kala cararayaayo buuraha korkoo yaro axayn ariga ku haystaa halkaasu wuxuu leeyahy warwaran marka la yidhaahdo naakula arsaaqana wanantadiru aajaalana halkaan risiqa ilaah iskaga cunaynaa ajashayada iskaga sumaynaa ku dar wanafiru bidiinina diinteenna la cararaynaa arrintaas arrin aada muhiim a weeye qofka inuu ka cabsado har iyo goor inuu fitan dhex galo waxay diintu ka qabto dadka ka ganacsada dhar dumar ee markay gashadaan ay qaawan yihiin sida dharka faashonka ah mid waa dhaqaanaa oo laba suuray leedahay oo mid bannaan iyo mid xaaraama haddii dadka iyo mujtamacu muslim ay yihiin laba xaalay noqotaa haddii bannaanka lagu xidhanayo oo laysku qaawiyo oo shirarka iyo aroosyada lagaga boodo filimadiiyo riwaayadahana lagu taga aan loo gato ka ganacsigoodu ma bannaana qofkii laakiin u gadanaya haweenta gurigeeda joogta sidai su-aashii hadda aan soo marnay ee gurigeeda dhexdaysii iyo ninkeeda uun isugu qurxinaysana in laga gado way bannaan tahay oo ninkeedii faashoon bay xiratay maxaa xaaraana wax walbayna iska arkaan baa uu bannaanayde hadduusan dharku sifaad iyo calaamadihi iyo waxyaaba xaraam oo gaara lahayn laakiin markay gaalo laga gadayo ay tahay ma garanayo balshe maxaau mariyo weydiiye culimada kale salaan kadib ka waran anoo soo soo masaxay sigsaanyatayda ma bixin karaa haddaan ka dareemo ur waxaa weye sogasadii wuu soo masaxay ama ur ka dareen ama inaad masataa doonaysaa waxaa dooniba doon adoo weysaystay oo sokisyada masaxay sokisyadii haddaad iska bixisa maxaad samayn qowlaani liahli ilcilmi wey lugihii dib baad u dhaqi maadaama xukunkoodu masaxaa shardigooda khufeyn inaad qabta ay ahayd haddana aadan khufeyn qabin lugihii dhaq waana qowl wa asaxuhumaa waxaaweye lugu inaad dhaqda laguma laha mar hadday aaladii asaxday salaadu way asixi kama duwana haddaad madaxa masaxo weysadii oon timihii iska xiro hadhow dimaanu masaxa madaxii maya kana waad masaxday kana waad masaxday kana wixii aad masaxdaad xirtay kana waad bixisay qowlkaasaa sawaabkiila dhow waxaa jira dad caruurta ka dafa dadka oo qaata kabacdina waa la waayaa marka dadka ilmaha dafa tuugo ma la dhihi karaa xukunkeeda sharcigaase muxuu yahay fi lmadhabi maya xukmu sariqa lagu qaadi maayo laakiin xukun ka daran baa lagu qaadi xukmu lxiraaba wey waayo ilmaha yarka ee xortiihi maal ma aha xorna taxta almulki walyadi ma galo cala almadhabi saa darteed ilmo yar baa la xaday xukmu sariqa gacan la gooye ma galo laakiin magaalada caadaha hadduu ka dhigto alxiraabata oo isdaaf loo goynayo baabkeedaa furan in lagu dabaqo laakiin baabu sariqa ala binaan calaa madhabi saada shaaficiya xorku taxta alyadi ma galo walidaalika waxay ka hadlaan qof awr saaraa hadduu tuug awrkii hogaanta intuu qabto uu la baxsado oo uu la xaxado la dhunto hadduu addoon yahayna waa maaloo gacantaa la goyn hadduu xor yahayna xor taxta lyadi iyo sariqa ma galo gacan lama goyn karo masaladaasi fuqaadada shaaficiya saa uga hadlaan qofka wuxuu leeyahay haddii takbiirad takbiiraadka janaasada qaari dhaafaan maxaan sameeyaa takbiiraadka kaa tegay aniga qowlka raajixayla ah karakacaati alfaa'ita markuu imaamku assalaamu calaykum yidhaahdo baa adigu dhammaystiran intaadii halkaasaad mari qof baa dayn iga qaata bisha markay dhammaatona doolar ayuu ii keenaa anna waan sarrifaa kana jartaa dayntaydii asagiina isagoon ila joogin maxaa ii maxaa ii xukun ah qofku dayn intuu qaarto horta bisha aakhirkeeda waa la siin karaa waxay xisaabtu noqotaan ku siinna waa la dhihi karaa inta horaan u tabarlaah tibirta horaan dab loolaya somaa qaban dee tibirta horaanba dab loolayahay lacagtii inuu kuu keenana way dhici kartaa lacagta uu kuu keenay baa laba inaad sarif ku heshiisaan markaa waa baaqigiisi inuu kaa qaatay intuusan kaa tegin weeye dad wax kala gaqaymatihiin inuu adiga kuu dhiibo oo kuu wakiisho inaad soo sarifto oo cidda sarifaysa adiga aadan ahayn markaad soo sariftana waxaagii ka goosata baaqigiisana u soo celisa way bannaan tahay taas min baabi alwakaala weeye adiguu ku wakiishay adaa soo sarifaya markaad soo sariftana waxaagii waad ka goosan inta kalena waad u hayn waa la ogolyahay bisharti adiga sariflihi inaadan ahayn bu haddaad adigu sarifayso sarifkii cid kaa guddoontaad u baahan oo kala guddooma inaad kala guddoontaan baad u baahan markaasaa ishkaalka iyo khatartu ay imanaysaa qofkan kale saaxiibku wuxuu leeyahay sheekhu islaamku muxuu ka qabaa in wax la qoro ama qoraannimada yaa wax qori kara yaanse wax qori karin maxaa la qori karaa maxaanse la qori karin kitaab alifaha ma igula talin talinaysaa inaan qoraan noqdo de wixii xaaraana in la qoro ma banaana iyo fasaad iyo dhib keenaya wixii wanaag iyo khayr ummadda ugu yeerayana in la qoraaye way wanaagsan tahay ajirna waad ka heli waana baab dacwada iyo wanaagga ka mida anigu haddii aad adigu qoraan noqonayso waxay ku xihan tahay waxa madaxaaga ku jira inaad qoraan ka noqoto haddaad tidhaahdo washington bost baan wargeysu noqon oo iyadaan waxay rabto usoo qori siyaasadda joornaalkana waan raaci xaaraan weeye ma banaana joornaalku siyaasad iyo ujeebbuu fulinayaa waxna waa ka mamnuuc waxna waa la rabaa inuu xaqiijiyo haddii laakiin wax islaama aada qorayso ama u wanaagsan ummadda iyo buugada anfacaya aad qoraysahay arrinta aad bay u wanaagsan tahay samee baan ku dhihi lahaa laakiin hadda maxaa baxaa shardi ah in waxaad qoraysa wax wanaagsan uu yahay aada garanaysa ama dad garanaya ula noqotaa lagaa doonaya haddii lagaa gat haddii lagaa tago haddii laga tago ku dhaqanka sharciga faran faraa-idka haddii laga tago ku dhaqanka sharciga faraa-idka ma lagu gaaloobayaa haddiise qofku diido qaybtuu ku lahaa dhaxalka maxaa la samayn waa laba masalo sharciga faraa'idka iyo sharaa'ida axkaamta ee kale kama duwana ka tegitaankuna waa laba qaybood qofku haddii uu min baabi iljawri iyo dulmi uga tago ka axkaamta waajibaadka iyo xuquuqda ee laga tegay ee kaluu la mid yahay sidii mucaamalo xaraam oo lagu mucaamalooday buu la mid yahay bxadi daatihaa mukafiraat diinta looga baxa bimujaradi tarki faraa'idka iyo waxa lamidkii maaha haddaan istixlaal lagu darine waa min baabi almacaasi haddii laakiin ka tegitaanku ilzaam dadkii lagu qasba ka tegitaankiisa uu yahay ama uu wato looma baahna ama uu wato wax sharciguu dadka looga dhigoo kale lagu bedelo waxaasi kufri diinta looga baxo weeye hadduusan qofku cudurdaar yeelanin qofkii dhaxalku lahaa hadduu diido oo qaadan maayo yidhaahdaay xoolaha milkiibay automaatic ugu galeen isaga ma banaana qaadan maayo inuu yidhaahdee waxaa banaan idinku qaata inuu yidhaahdo qaadan maayo hadduu yidhaahdo ciddii haysaay ama bannaankay u dhigi ama cid mas-uuliya hay-ad iyo dowlada ay qaadiinta loogu dhigo baa qasab lagu qaadsin hadduu jiro intaa haddaynan ahayn intii lasoo hordhigo baa looga tegay xoolihiisii son dadka siinin si kale milkiga laguma wareegi karo ka waran haddii aan dego dhul bannaan oo cidlo ah oo aan ka dhisto guryo beer berkado iyo wixii lamida dhulkaasoo ay degaan qabiil kale maygula dagaalami karaan maya sharciga islaamku dhul muslim leeyahay iyo dhul gaal leeyahay buu yaqaanaa dhul qabiil leeyahay ma yaqaanaa anguin shareicada kuma arag dhul qabiil oo reer hebel ay iska milkiyaan qof shaksiga dhuluu leeyahay waan aqaanaa shareicada intaan anaa nooleeyey intaan anaa gatay muslim baan ahay muslimkuna dhulkama kale xigo uusan gaarka u lahayn dhul gaaladeedaha iyo muslim leeyahay oo gaalka jac laga leeyahay oo laga celinayana waan aqaanaa laakiin shareicada meella kagama arag dhulka reer hebel leeyahayo baadiyihiisi iyo daaqsintiisi iyo duurkiisaba nimaan reer hebel ahayn uusan milkihi karin anuu shareicada meella kaga garan maayo marka reer hebel haddaan nahay dhulka yagii waa wuxun sharci dadka qaldama ee dariiqa laga leexday uu keenay wey waalidka ma u bannaan tahay inuu yidhaahdo hebel dhaxalkayga waxba kuma lahan maya hadduu qofkaasi sharcan dhaxal wax kumal ku leeyahay waxba kuma lahadan kalaam laqiyo baaila wey waxba kama jiro marka uu dhintaa dhaxalka la yeeshaa hadduu dhintayna fika baxdayna hebel ha la siiyo hebel yaan la siinin hawl isaga u taalamaa bal hebelkaasi wixii hebel iyo hebel u dardaarmay oo xoolihii kamida ama suluskii ka badana uu dardaarmay baa kii u diidanaabaa xamili kara adi dhimatay nin dhinta kadiisa ka roondhe ma bannaan tahay in la yidhaahdo xaaska deeridayda bacdigeed waad furan tahay maya waa kalaam laqwi oo baaila hadduu geeriyoodo wayba furantayba dalaaq meel uu ka soo gaaraba ma laha naftii kaa baxdayba way furantay marka maxaad furiba marka arrintaasi waa baail haddaan geeriyoodo asay ha ii qaadinna waxba kama jiro asaydu mowdkay ka waajibtahay ninka xaqu leey hoos cafiyi kara ma aha iyo wixii lamid ahba halkan wuxuu leeyahay waxaan islaam hooyo ah caruurteedii waxaan ahay baan u malaynayaa islaam hooyo ah caruurteedii ay koreen nimankaygiina waa dhintay ninkaygiina waa dhintay haddaba waxaan ubaaha u baaha waxaan u baahday inaan guursado waxaa jiro walaalkay oo aanan heshiis ahayn haddii aan u sheego guurkaygana dhibaato ayaan kala kulmayaa sidaa darteed nin ayaan guursaday haddaba guurkayga ma saxbaa sheekhu iga warran maya guurkaaga sax maaha walaalkaa kuma xanibi karo guurkana kuma diidi karo laakiin aa u sheegtaa lagaa rabaa hadduu cudurdaar la-aan diido isagoo dhihiisu shan yihiin guurso markaas maxaa lala dhuuban marka hora maku qasaashi karo haddii adigu wax luuqluuqa iyo musuqmaasuqaan sharcan banaanayn aada wadana inuu diido xaqu leh hadduu laakiin cudurdaar la-aan diido isagooba taaganoon maqnayn baabad guursan kartaaye waxaa lala dhuundhuumata ma laha ninka ku guursanayana walaalkaa xorguftiinla iska daayo si fiican hawla xidhido haddii walaalkaa ka socon weydana ninkaaga iska guurso laakiin inaad iska gacan dhaafto khalad weeye sax ma aha yidhi gabadha keli gabar gabar maxaa gabadha keliya loo yidhi gabar kula ciyaarta soo kala soo kulama ciyaari ka ciyaarayso dabcan way dhici kartaa arrintaas way dhici kartaa garoobtuna gabadha inay ka fiicnaato wax waalid oo dhici kara wey laakiin gabadha waxaa loo yiri ma dhegeysateen alla khayr allah siiye sheekh cumar faaruuq waariddaa ka hadlaya ma dhegeysateen waxay yidhaahdaan gabadhu markay garoob tahay waxaa loo yidhi xataa idankeedu sariix ha noqdo guurna way taqaanaa wax u soo hormarayo wax ku jaanguysana way haysataa biil hadday tahay gobol hadday tahay macaamil hadday tahay sheekiya ciyaar hadday tahay sawir bay haysataa ay kugu eegeyso marka xataa ciyaartu ciyaarta saad u rabtay un ma aha ciyaarta saad u rabtay un ma aha sidii kale ee la yaqiinay inaadan ka fogaanin wey saas darteed calaa kulli xaal xadiidku wuxuu tilmaamayaa gabarh kula ciyaaraysa ma ahane waa un baraarujin iyo dhiirigelin in gabadh yar aada guursataa lagu dhiirigelinayaa kuwa kalena aada looma diidin wuxuu yidhi takbiiratu lixraamka takbiiratu rukuc ma kaa gulaysaa haa oo maya takbiiratu lixraamku waa rukni adoo taagan baana lagaa rabaa takbiiratu rukuucuna salaadu uma burto haddaa ka tagto saa darteed haa markaan kuleeyahay waxaan uga jeedaa allaahu akbar adoo taagan haddaad dhahdo ood rukuuc la-aa takbiir la-aan iska rukuucdaay fadligeedi heri maysid laakiin salaadaadi way asixi fanay ku ansaxday amaa dhinaca maya fadligeedii iyo maqaamkii ay lahayd iyo sunna salaadii kamaalkeedii ma geli karto labada xadiisaan la isugu jamciyaa laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaabi man adraka arakcata faqad adraka arukuuca waa cagsiday xadiidkan qalbi baad ku samaysay man adraka arukuuca faqad adraka arakcata wey faatixadii wuu ka tegey waa la yaqaanaa sida loo jamciyo wuxuu yidhi maadaama wuxuu yidhi faksus bidi lkhusuusi fi lcumuumi caamka iyo khaaska waa la isku khasisaa laa fa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab waa salaadoo dhan rukuucdana halkaa xaalad baa laga soo reebay waa min baabi alcaami walkhaasi wey nayo fiqi baan akhrisanaynaa fuqaha inaan noqonaan rabnaa mukhtasaraadkii qawaaciddii cilmiga fiqiga usuulkiisana ma garanayno ma xifdisanin waxaad rabtaan alla yaa kitaabkayga haddaan haysan lahaa cilmi idiin noqon mayso alcilmu maa xawaahu sadru laa maa xawaahu lqimitru kitaabku igu qoran yahay cilmi maa nin walba kitaabku waayi karaa laakiin cilmi waa waxaad xifdisanta ood xambaarsanta albiru yidhi wakanzan laa takhaafu calayhi lisan khafiifa alxamli yuujadu xayu kunta meeshaa tagtaba kula socda waa waxaad xifdisan tahay wey weli waa idinka sugayaa beydkii qayb baan idiin sheegay weli waa idinka sugayaa ninkii soo soo daqiiqi kara haddii aan guur awoodi waayo soonna aan awoodi waayo sida awoodi weydi guur baa udhaxiisan tahay ma siigaysan karaa daalku idiin ka boo horta asalku haddii iimaanka iyo taqwadii fadliga soonka dhiiri gelinaysa jirta waad awoodi kartaa inta badan laakiin aan ka soo qaadna haddii uu sidaa uu yiri yahayoo soon ma awoodo sabab iyo duruuf caafimaad baa jiri karta duruufaa la xiriiri kara haddii ay gaarto labadaa mid doono laa shaka akhafu dararayni wa ahwanu sharayni siibeysiga weeye xaaraan intaad ku dhici lahayd marka waxaa weeye haddii aad wax kalood samayso weyda fajlid camiirata wey fajlid camiirata jalda camiirana siigeysigaa la yidhaahdaa waan maro badan soo sheegnay maxaaraan baa mise ma aha waa masalo khilaafi oo nisaac ka jiro culimmada qaarna waxay qabaan saan horey usoo sheegnay marar badan inuu xaaraan yahay sheekh maxamed lamir ishamqiiti faman ibtaqaa waraaa dalika faulaaika hum lcaaduuna aayadda u maray suurat muminiin aayaddaa kuina ku taala aayad weliba waxaan u marayn tan sa'ala muunan soo gaarin tafsiirka uu ka dhintay tan suuratu lmuminuun ka raadi dhinaca kalena labada qowl iyo adiladooda iyo tarjiixa jawaaska iyo banaanideena shawkaani ka raadi buluuqu lmunaa fii xukmi listimnaa waa risaalo matbuuc oo taala waxaana filayaa cidii taxqiijsay mashhuur xasan salmaan miyuu ahaa ma hubo waa u malaynayaa intaa dambe waa dani salaan kadib su-aashaydu waxay tahay sheekh maad inoo samaysaan hay-ad aan iska diiwaangelinne dad guurdoonka ah aniga ayaan ka ahay kow kow baan ka ahay taa de horaan idinku soo sheego way ficnaan lahayd meel dadkuna iska helaan sanduuqna laga caawiyo dadkoo arrintaas hadda ay casharkaba kusoo bilaabeen ka hadlayay bay aad la ficnaan lahayda laakiin ninkii dad wakti u haya ku ficnaan lahayd waraan garab istaagna dad akhyaara oo hawshaa qaban kara oo guddigo is-abaabula ummadda in khayr isu abaabusho waa la helaaye baa ficnaan lahayd in laydinka helo marka dambe xataa intaan qaaraan idin ururinaan gawaari idiin gadi lahayn khayr allah idin siiye marka dambena ila fiican bayba noqon lahayde ba arrintaa abaabula waa ficnaan lahayd qaar bay isheeda ku dhacaysa ila fumanaan lahayd hadda aba addoon haddii uu sinaysto asagoo horay u guursaday ma la rajmin maya fa calayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi waa kontan shaaguugun baa lagu dhufan nussanana waa la masaafurin addoon rajmi ma galo baabkaana ka mid ma aha xoolo rag leeyahay inaad bishaha rabtaada ninkeeda bixinin ayaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk